بإسلامي وإيماني أضاء الكون بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waad waxa weeyaan barnaamijkeennii axkaamta rabadaanta aynu kaga hadlaynay ee taxanaha ahaa aynu ugu talagalnay dadka muslimiinta ah ee soomani inay ka faa'iidaystaan waxaanu ku saabsan yahay darsigeennani caawa dadka loo ruqseeyey inay wax iska cunaan oo fidyo ay bixiyaan innaga hore soo tilmaannay qofka muslimkaa inaanay u bannaanayn inuu iska cuno isagoo ruqso haysta mooyaane haddaba ruksadii ayaa waxay noqonaysaa qaybo ayay u qaybsantay waa kuwo loo rukseeyey inay iska cunaan oo fidyo ay bixiyaan kuwo loo rukseeyey inay cunaan oo ay markaa soo soomaan iyo kuwo waajib ay ku tahay inay cunaan oo ay dabeedna waajibna ay ku tahay inay qalleeyaan qaybahaasay u qaybsamayaan haddaba kuwa loo rukseeyey inay wax iska cunaan ruqsad marka lagu dhahdo macnaha waxa wey waa loo baneeyey wey hadduu soomo wuu ka ansaxayaa wey markaa wa tajibu calayhim alfidya mar haddii uu afurayna waxa waajib ku ah inuu fidyo bixiyo yurakhisu lfid lishaykh alkabiir walmar'at alcajuuza waxaa loo baneeyey inuu wax iska cuno odaygii weynaa iyo gabadhii weynayd odaygii weynaa iyo islaantii weynayd waxaa loo baneeyey inay wax iska cunaan walmariid aladii laa yurja bur'uh iyo qofka xanuunsanaya ee aan la rajaynaynin inuu ka bogsado iyo wa asxaabu alcummaal shaaq waxaa kaloo culimmadu ay soo haleeshiiyaan dadka shaqaalaha ah ee meel adag ka shaqaynaya kuwaasoo aan helaynin waxay kaga kaaftoomaan oo risiq kalena aan helaynin yoomiyahooda iyo soonkiina iskugu taag waayey oo dhulalka qaar dee aad iyo aad u saxara ah oo aad iyo aad u kulul oo kale kuwaana culimmadu way soo haleeshiiyaan haaulaa'i kuwaa jamiican dhammaantood yurakhasu lahum fi lfitr waxaa loo ruqseeyey inay iska cunaan idaa kaana siyaamu yujhiduhum hadduu yahay soonku mid dhibaya wayashuqu calayhim mashaqatan shadiida fii jamiici fusuuli sana oo dhibaya dhibaato aad iyo aad u daran dhammaan sanadkii oo dhan shardiga loo dhigayaa waxa weeye shardiga loo dhigayaa waa in qofkaa horta soonku waa inuu dhibaya waa inuu dhibaya mar labaadna dhibaatadaasi waa inay sanadkii oo dhan waa inay sanadkii oo dhan waa inay soconaysaa oo haddii mar labiyo tobanka bilood uu nafisayo wakhtigaa nafiska abuu u baydhaya laakiin haddii soonkii uu dhammaantood dhibayo oo qofku markuu da'da yahayee uu ayniga yahay dee mar walba culaysunbaa kusii kordhaye marnaba labiyo tobankii bilood ma nafisayo qofkan xanuunsanayana haddii xanuunkaasi aanu marnaba ka nafisaynin waxa weeyaan markaa waxaa loo baneeyey inuu iska cuno inuu iska cuno ayaa loo baneeyey wa calayhim an yudcimuu kulla yowmin miskiina waxaana dushooda ah inay quudiyaan maalin kasta miskiin qadra daalika binaxwi saacin aw nisfi saacin aw muddin inay bixiyaan saac ama nisfi saac ama mud calaa khilaafi fii daalika arrinkaasoo sida la yskugu khilaafay walam ya'ti min asunna maa yadullu cala taqdiir sunnahana kumay soo aroorin wax qadar ahaan tilmaamaya macnaha wax qadar tilmaamaya oo nasiina muu soo aroorin sidaa darteed culimmadu waxay iskugu khilaafeen saddexdaa qowl saac iyo nisfu saac iyo mud oo qofku hadduu yahay qof iska dheregsan oo de maalqabeena hadduu saaca bixiyo de way fiicantay hadduu dhexdhexaad iska yahay oo markaa uu bixiyo markaa nisfi saac oo ah laba dhegley iyaduna waa way ku filan tahay haddii aan waxba haysan oo uu bixiyo dhegleydaa uu bixiyana iyadana way ku filantay marka qofku waa inuu bixiyo fidyadaa waa inuu bixiyo wey hadduu maalintii qof quudiyana de waabay iska fiican tahayba u yidhaa bishaba waxila cun oo qofku yidhaahdo adigu ii kaalay afurka iyo cashada iyo dabeedna uu qofkaas un dhergiyo ilaan icaam miskiin baa layidhi qof quudintii hadduu qofkaa dhergiyo qofkaasi bishaa uu maalin walba uu siiyo een, cashadiisa uu siiyana iyana way ku filantay qaala ibnu cabbaas waxaa yidhi rukhasu lisheekh alkabiir an yuftir waxaa loo rukseeyey qofkii weynaa inuu iska afuro wa yudcimu can kulli yoomin miskiinan walaa qadaa calayhi inuu maalin kasta miskiin wax siiyo qallana laguma laha rawaahu taaraqudni walxaakim wasaxaxaan waxaa ibnu cabbaas uu leeyahay waxaa loo rukseeyey qofkii weynaa inuu iska cuno oo uu maalin kasta mid- miskiin uu siiyo qallana laguma laha wax qalaaho lagu leeyahy ma jiro isaga waxa dushiisa ahun inuu miskiinkaa wax siiyo وروي البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليس منسوخة عطاء وحا لقوري رواه البخاري عن عطاء إنه مقلي ابن عباس أو أخرية آية قرآن كاه وحوي المركو آية أخرية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين markuu akhriyay aayaddaa waxau yidhi qaala ibnu cabbaas laysa mansuukha aayaddana mansuukha maaha hiya shaykhu lkabiir waalmar'atu lkabiira waxay ka hadlaysaa odayga weyn iyo islaanta weyn laa yastadiicaani an yasuuma kuwaasoo aan karaynin inay soomaan fa yudcimaani makaana kulla yowmin miskiina maalin kasta miskiin bay wax siinayaan maalin kasta miskiin ayay quudinayaan ay wax siinayaan wax kalena laguma laha waalmariid aladii laa yurjaa bur'uhu waxa isaguna la mida ka aan- ka xanuunsanaya ee aan la rajaynayn inuu ka bogsado ka xanuunsanaya ee aan la rajaynayn inuu ka bogsado isaguna waxa weeyaan waa inuu isaguna waa sidaasoo kale weeye wayujhidu soom soomkuna wayujhiduhu soom soomkuna uu markaa dhibayo midla shaykhu lkabiir weeye waa sida odaygii weynaa walaa farqa wax u dhexeeyaana ma jiro wakadalika alcummaal aladiina yudiiquuna bishaa am aladiina kuwaasoo iyagana acmaashu ay dhibayso kuwaasoo camalka iyo shaqadu ay dhibayso iyagana waa la mid buu leeyahay manaa qofka xanuunsanaya ee aan la rajaynayn bay leeyihin culimmadu inuu ka bogsado oo cudurradan iminka faraha badan lee soo baxay ee aan dee dhakhaatiirtuna ay caddeeyeen inaanu bogsad lahayn wuxuu la mid yahay odaygaa weyn iyo islaantaa weyn buu la mid yahay oo iyaguna waxa weeyaan waxay bixinayaanuun fidyadaasunbay bixinayaan wax soonahoo lagu leeyahayna ma jirto qaala sheekh maxamed cabdo wاlmuraadu bihi yudiiquunahu waxa weeyaan fii aayat shuyuukh ducafaa waxa weeyaan waa odayada ducafada ah ee aan karaynin soonkii kuwaa weeyaan kuwaasoo loo jeedaa waxaa kaloo culimmadu ay soo haleeshiiyaan gabadha uurka leh iyo gabadha nuujinaysa ilmaha ayaa iyadana halkaa la soo haleeshiiyaa kuwaa fidyada bixinaya marka laga hadlayo ama kuwaa iska cunaya iyagana waxaa la soo haleeshiiyaa gabadha uurka leh iyo gabadha jaqsiinaysa idaa khaafata hadday u baqdaan calaa anfusihimaa nafahooda hadday u baqdaan aw awlaadihimaa ama- ama ay u baqdaan awlaaddooda aftarataa way iska afurayaan wa calayhima alfidya walaa qadaa calayhimaa cinda ibni cumar wa ibni cabbaas way iska cunayaan qallana laguma lahaa ibni cumar iyo ibni cabbaas sida ay qabaan aa gabadhii uurka lahayd hadday ilmihii caloosheeda ku jiray oo sagaalkii ay gaadhay ay u baqato marka ay gaajooto in ilmuhu wax noqdo ama nafteeduba intay daciifto dhiig la'aan iyo dhibaata ay ku dhacdo way iska cunaysaa ama ilmihii ay jaqsiinaysay markuu caana ka waayo dee cudurraa ku dhacaya ama iyadana markay len qof baa ku dul noole marka la jaqo iyaduna ay sooman tahay dhib baa soo gaadhaysa hadday nafteedaa u baqato ama ay awlaaddeeda u baqato labadooduba way iska cunayaan taa jaqsiinaysa iyo taa uurka lihiba qallana laguma laha waa sidaas qabaan ibnu cumar iyo ibnu cabbaas warwiya abu daa'uud can cikrama ana ibnu cabbaas qaala fii qowlihi tacaala wacala aladiina yudiiquunahu kaanat ruksatu lishaykhi alkabiir waalmar'atu alkabiira وهما يضيقان الصيام أن يفطر ويدعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه البزار وحولي ابن عباس aayadda qur-aanka ilaahay subxana watacala u leeyahy wacala aladiina yudiiquunahu waxay waa ruqso loo baneeyey kii weynaa iyo islaantii weyneyd way iska cunayaan miskiin baanay maalin walba wax siinayaan tii uurka lahayd iyo tii shaqsiinaysayna hadday nafteeda ay u baqato ay u baqdaan naf- nafahooda ama ay awlaaddooda u baqdaan iyaguna way iska cunayaan waxaanay bixinayaan fidyo ayay bixinayaan وزاد في آخره وحو سيادي وكان ابن عباس وحوها يقول كي هذا لأم ولد له حبلى أنت بمنزلة الذي لا يضيق لا يضيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك وصححه دار قدني إسناده ابن عمر ابن عباس وحوها مدي هذا أم ولده أور له وأسقناد وحكو أورن شري أدو واحد تهيد mansiladii kuwa aan karaynin baad la derajo tahay ee waxa dushaada ah fidyo inaad bixiso qallana laguguma laha sidaasuu ka odhan jiray wacan naafic anna ibni cumar su'ila can ilmar'ati alxaamila waxaa la weydiiyey ibni cumar gabadh uur leh idaa khaafat calaa waladihaa hadday ilmaheeda u baqato faqaala waxau idhi tuftir wa tudcimu makaana kula yowmin miskiinan mudda min xid- min xinda wuxuu yidhi ibni cumarna waxaa la weydiiyey gabadh uur leh markaa wuxuu yidhi way iska cunaysaa hadday u baqato ilmaheeda way iska cunaysaa buu yidhi waxaanay maalin walba siinaysaa miskiin ayay mud xinda'a siinaysaa dhegley xinda'a ayay siinaysaa waana iska cunaysaa buu yidhi rawaahu maalik walbayhaqiy وفي الحديث waxa kale oo iyaguna ay daliishanayaan ibn Umar iyo ibn Abbas xadiis darajadiisa culimadu ay yiraahdeen waa xasan in allaha wadaa an almasafir sawm wa shadr salah wa an alhubla wal murdi'i sawm ilaahay wuu ka dejiyey soonkii mas- kii masaafirka ahaa soonkiina kala bar buu ka dejiyey macnaha een, wuxuu soonkii ka dejiyey kii masaafirka ahaa iyo soonka bar- iyo salaada barhkeed in allaha wadaa can ilmasaafir ilaahay wuxuu ka dejiyey kii masaafirka ahaa asoom soomkii oo waxaa la yidhi iska cun wa shadru salaa iyo salaada kala barkeeda waa tan salaadii afar afarta ahaa waxaa la yidhi laba laba ragcadood tuko wa can ilxublaa walmurdici soom tii uurka lahayd iyo tii jaqsiinaysayna soomkii baa laga dejiyey marka labadaas saxaabi waxay qabaan in gabadha uurka leh iyo gabadha jaqsiinaysa hadday naftooda u baqdaan ama imlahooda ay u baqdaan inay markaa iska cunayaan fidyana ay bixinayaan fidyana ay bixinayaan وعن وعند أحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما waxay qabaan markaa axnaafta iyo abu cubayd iyo abi thawr inay qallaynayaan keliya cuntana aan lagu lahayn iyo fidyo ee marka intay horta iska cunaan dabadeedna ay bixinayaan fidyo wa cinda axmed washaafici axmed iyo shaafici waxay qabaan annahumaa idaa khaafataa cala alwalad faqad aftarataa hadday ilmaha oo qura u baqdaan way iska cunaysaa فعليهم القضاء والفدية قال لي فدية يا لغو يلانيا وإن خافتا عن أنفسهما فقط هدي أبغضان نفهوده أو على أنفسهما وعلى ولده ولدهما أما إن نفهوده يي المهوده أي أبغضان فعليهم القضاء لا غير قال لك لي يا لغو يلانيا waxay leeyihiin axmed iyo iyo shaafici laba qowl ayay halkaa ku leeyihiin qowl wuxuu leeyahay haddii ay naftooda u baqdaan qowl wuxuu leeyahay hadday ilmaha oo qura u baqdaan ileen qayrkood bay u baqdeene waanay cuna waanay markaa cunayaan waxaa lagu yeelanayaa qalle iyo fidyo ayay israacinayaan hadday laakiin naftooda oo keliya u baqdaan ama naftooda iyo ilmihii oo wada socda ay u baqdaan qalle keliya lagu yeelanayaa markaas saddex qowl ayuu markaa noqonaya horta mid way isku waafaqsan yihiin inay cunayaan waa la isku waafaqsan yahay oo gabadhu hadday cuslaato uur leedahay inay cunayso culimmadoo dhammi way mutafaq wey way isku waafaqsan yihiin ta jaqsiinaysaana inay iska cunayso way isku waafaqsan yihiin laakiin marka ay cunto kadib maxaa lagu leeyahay ayaa la isku khilaafay ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyagoo deliishanaya axaadiista aynu soo sheegnay iyo aarada iyagoo deliishanaya iyagu waxay leeyihiin cuntun baa waxa lagu leeyahay un cunto quudin uun oo sida odagaa weyn iyo islaantaa weyn unbay fidye un bixinayaan jamhuuru culamaa qowlka loo badan yahay ee ay qabaan shaafici iyo axmed iyo markaa axnaafta iyo abi thawr iyo abi cubayda iyo culimmada jamhuuru culamaa ay qabaan waxa weeyaan hadday nafteeda u baqato inay iska in lagu yeelanayo qalle keliya shaafici iyo axmed unbaa waxay raacinayaan in hadday na- hadday ilmaha u baqato inay fidye raacinayso markaa qowlka ugu muctamadsan ee loo badan yahay waxa weeye in gabadhu haddii ay wakhtigaa jilicsan tahay oo ama ay jaqsiinayso ama ay uur leedahay in ay markaa ay soonto oo ay qallayso dumarkuna in fara badan waxay ka cawdaan oo in fara badan markay rabadaantu timaado su-aalaha ugu badan ee lana weydiiyo culimmada la weydiiyo waxaa ugu badan maxaan yeelaya bishan eh, sanadkan uur baan leeyahay sanadkii horena haddayna rabaantii horena ilmaan jaqsiinay kii ka horreeyey uur baan lahaa kii ka horreeyey jaqs- waan jaqsiinay kii ka horreeyey sidaasaan ahaa intaasaa soo noqnoqonaysa waxa weeye de qofkani isagii ilaahay baa is-og bishani haddii ay kugu soo beeganto adigoo wax jaqsiinaya ama adigoo uurle horta iska cun waa lagu ogol yahay laakiin koob iyo tobanka bilood ee kale koob iyo tobankaba ma uur baad leedahay weliba uur de weyn baa la doonaya maaha dee ila sagaal bilood miyaad noqon kartaaba labiyo tobanka biloodba labiyo tobanka biloodba miyaad sagaal bil- gabadhu markay sideed gaadhaan bay cuslaatahay inta kale uur yari baa la yidhahdayo way iska way iska sahlantahay bilowga horoo dhan kata koobaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad ilaa intaasoo dhan way iska soomi kartaa laakiin markay toddobada ayaa xataa qaar soomi karaan sideed iyo sagaalka labadaasunbaa ugu sii daran iyo markan ay jaqsiinaysa ilmuhu weliba uu ku cusub yahay hadee ilmuhu uu ku nool yahay ee aanu wax kale cunaynin haddaba intaa labiyo tobanka biloodba ma sidaasaa tahay sow ma jiraan bilo aad uuryaro tahay ama bilo markaa aad dhaqayaba tahay ood ilmihii iska sii gurinayso sow ma jiraan wakhtigaa jaaniska ka raadi oo qalee wakhtigaa qalee oo intii maalmood ee kaa tagtay ha kuu qornaato bil walba intii kaa tagtayoo intaad qorato de waxa weeyaan intaa dib u qalee qowlka ugu fiicani waa kaa weeye hadday kugu adkaato oo de sida dumar fara badan ay sheegayaan le dumarka qaar waxaa jira xataa uurkaba ku xanuunsada oo mar alla marka walaca yihiinba siday u xanuunsanayaanba ku dhala oo markii dambena ilmihii jaqsiiya oo aan uba kala saarin baaba jira oo wakhtigan iminka aynu joognana waxa fara badan isku nuugaa badan haddaba haddii ay mushkiladaasi gabadhii la kulanto oo ay jaanisba weydo de waxa weeyaan fidyadaasi iska qaadanaysaa fidyun bay iska bixin inta ilaahay uu sakhirayo laakiin waxaa la doonaya qofku inuu ku dadaalo si fadligaas soonkaa iyo waxaa nimco ku jira iyo waxaasoo ajar ku jira si aanu ku weydaaranin waxaana dhacda inta faraha badan leh dumarku markay isku nuugaa noqdaan qaar baa dawooyin iyo la siiyaa oo inta dhaqaatiirta u tagaan bay dawo siinayaane odhanayaan ilmahaanu kuu kala durkinaynaa ama waxay odhanayaan ismud ama waxay odhanayaan haddee dhasidanya waxaasoo dhan waxaasoo dhammi asal ma laha caafimaadkaaga waxaa u wanaagsan inaad ku dadaasho ilmahaaga inaad jaqsiiso naaska taasaa kuu kala fogaynaysa oo ugu fiican oo uguna caafimaad badan oo dawooyinkan dumarku in fara badan ay dhakhaatiirtu ay ku gurayaan khalkhal fara badan bay ka qaadaan intuu makaankiiba khalkhalay ayaa caadadiiba joogsan weydo shuban dheer maydhan baa ku dhacday oo markii dambe dawadoodiiba la waayay qaarna waxaba ka tegeyba ubadkiibaa ka tegey oo ubadkan faraha badan ee dha- la dhalaya waa naxariis weeyaan qaar baa ubadkiiba ka guuray qaar baa caafimaadkiiba waayey qaar baa dhiiggiiba ka guuray qaar buu ka joogsan waayey khalkhal fara badan buu kaasina keenaa marka wax weeyaan qofku isagoo dumarku ilaahi subxana wa tacaala ha ku kalsoonaadaanoo waxa weeyaan haddii matalan isku nuugaa haddii ay noqdaan soonkoodaas markay jaanis u helaan ha soomaan tii jaanis u weydaana fidyadaasun ha bixiso laakiin ha ogaado qofka muslimkaahi ilaahay subxana watacaala waajibka uu ku addoonsaday waa inuu ogaado oo uu barto si uu markaa ugu dhaqmo ilahina subxana watacaala sida xaqayna waafajiyo billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بإسلامي وإيماني أضاء الكون